alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiina wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira ilaahay baa subxaana wa tacaala mahad iyo ammaan dhammaystiran leh allaha subxaana wa tacaala ina gaadhsiiyey bishii ramadaan ee kheyr ka badnayd rabbina subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo ka faa'iideysiga iyo ka khaniimeysiga bishan qiimaha badan bisha ramadaan waa bil qofka muslimka ahi uu ka baranayo akhlaaqda wanaagsan iyo aadaabta sarreysa waxaa ka mid a dhaqamada xunxun ee qofka bisha ramadaan dawo ay uga noqon karto dhaqanka la idhaahdo beenta beentu waxa uu ka mid yahay min ay ka mid tahay min aswa'i sifaat sifooyinka iyo dhaqamada qof bani aadami uu yeesho kuwa u liita u xun waxaanay qofka ka soo qaadaa qof la-aad ah oo bilaa qiimo ah wax macnaana dadka dhexdoodaan aan ku lahayn beentu haddaba waa maxay alkadib huwa alikhbaaru bikhilaafi alxaqiiqa beentu waa waranka qofku uu ku waramo ee uu sheego xaqiiqada iyo dhabtu sida ay tahay wax ka duwan oo shaygu siduu ahaa si aan ahayn inuu u suureeyo oo dadka ugu waramo ayaa been la yidhaahdaa mararka qaarkoodna qofku isagoon hadalba ficilkiisa ayaa noqon kara been waxaa qofka ficilkiisa uu been noqonayaa haddii qofku uu muujisto sifaad iyo tilmaamo aanu lahayn sida wanaag aanu lahayn ama qaninimo qofku aanu lahayn iyo xoolo aanu haysan haddii uu muujisto nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi almutashabicu bima lam yucطa kalaabisi thawbay zuurin qofka dadka u sheegta u muujista wax aan la siin oo aanu haysan wuxuu la mid yahay sidii qof qaawan oo haddana dadka kula maryaan xidhanah waa laba maro oo been ah oo aan xaqiiqo ahayn sal iyo raatoona aan lahayn qof xidhan oo kale uhi nebigu calayhi isalaatu wasalaam beenta waxaa la idhaahdaa waa sifo aada iyo aada u liidataa walihaada ilaahay subxaana wa tacaala dadka muuminiinta waa uga digay in fara badan nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa aada buu uga waaniyey waxaa laynoo sheegay oo qur-aanka iyo xadiidka nebiga labadaba ku xusan dhibaatooyin iyo ciqaabyo ka dhasha beenta kuwa adduunyada intuu joogo qofka ku dhacaya iyo kuwo qofka marka aakhiro la taga ilaahay la horgeeyo beentu ay usoo jiidayso oo sabab ay ugu noqonayso dhibaatooyinkai ciqaabyada adduunyo ee beentu ay leedahay waxaa ka mid ah inuu qofku noqdo qof aan qiimo lahayn oo saaqit min acyuni innaas dadku wax allaale iyo waxay iskaga tiriyaan iyo waxay ku aaminaan iyo waxay ku ammaanaan intaa midnaba aana jirin mar haddii qofka dadku ay isu sheegaan oo la dhaha qofkaasi beentu yaqaanaa ama qofkaasi waa beenaale qofkaasi wuxuu noqonayaa qof qiimo dhacay oo bulshada iyo mujtamaca uu ku dhex nool yahay dhexdooda aan qiimo ku lahayn arrinta noocaasina sidaynu dareemi karno waa kadeed waana ciqaab qof dhan oo qof weyna oo miyir qaba oo qaangaada oo dadka dhexdooda haddana ku ku qiimo dhacay oo warka uu sheego xataa haddii run uu yahay maadaama beeno hore lagu arkay aan laga rumaysanahayn oo dadku aanay aaminahayn waxalaale waxay dadu ku aaminayaan haba yaraatee aanay jirin waxaa ka mid a beentu ciqaabyada qofka ay usoo jiido adduunyada intuu joogo cadamu طumaaniina qofka isaga laftiisa kalsoonida ka lumaysa haddii been uu isku yaqaan uu isku og yahay waxaa ku dhacaya qofka deganaansho la-aan xagga qalbiga ah qof mar walba warwarsan oo isloo ka fikiraya talow beentaadii goormaa la ogaan doonaa oo dadka dhexooda aad ku kashifmi doontaa ayuu qofku noqonaya xasan ibnu cali wuxuu ka wariyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo awowgii ahaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wax allaale waxa shaki kugu beeraya iskaga tag waxa aada hubto wanaaggiisa xaggiisa u kac faina sidqa tumaaniina waxaa la idhahda runtu waa degenaansho iyo xasilooni iyo kalsooni walkadiba riiba waxaa beenta la idhahda qofka shaki iyo degenaansho la-aan ayay ku abuurtaa markaa qof aan xagga qalbiga aan ka deganayn oo aan ka ledahayn buu qofku noqonayaa taasina waa ciqaab ilaahay subxaana wa tacaala beentiisa uu ku ciqaabo ciqaabyada beenta ka dhasha waxaa ka mid a qofka ku dhaca inta adduunyada uu joogo nascu lbaraka min risqihi in barakada laga siibo arsaaqdiisa waa ka yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaariyo muslimba wariyeen min xadiidi cabdillaahi bni cumar albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa labada qofe wax kala iibsaday inta ay wada joogaana weli aanay kala tegin mid waliba wuxuu ikhtiyaar u leeyahay iibkaa inuu ka noqdo khiyaaru lmajlis baa la idhaahdaa walow fadhigood iyo wada joogoodu haba dheeraadaba mid waliba wuxuu khiyaar u leeyahay iibkaa inuu ka noqdo bilaa sabab buu ka noqon karaa mar haddii weli ay wada joogaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi fain sadaqa wabayana buurika lahuma fii baycihima labada qofe wax kala iibsaday haddii mid waliba uu run sheego mid walibana uu caddeeyo xaaladda waxaanuu iibinayo wax uu ku bedelanaayo oo aanu waxba qarin waxna hadoodelin iibkooda waa loo barakeeya wain kadaba wakatamaa muxiqat barakatu baycihimaa haddii ay qariyaan haddii ay qariyaan ceebaha waxa ay kala bedelanayaan ay leeyihiin been haddii ay sheegaan iibkooda barakada laga siiba iibkooda in barakada laga siibo maxaa keenay been qawliya oo qofku alaabtiiba waxa uu ku sheegay sifaad iyo tilmaamo aanay lahayn meelaa lagu samayn buu hi halkaasaa lagu soo sameeyey qualitiya qiimo aanay lahayn buu hi way leedahay qiimo aan isaga laga soo siin buuhi waa laiga soo siiyey iyadoo faa'iida ay u saaran tahay buuhi waxba iima saara khasaaraa baan ku iibinayaaba ama beentu been ficliga ha noqoto oo qofku shaygiisu ceeb iyo in uu leeyahay oo aan muuqan dadka haddii u qariyo iyaduna waa been xagga ficilka ah taasi waxay sababaysaa buuhi nabigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam iibkooda in barakada laga qaado walow qofka shaygaa lacag fara badan ba ha siiyo oo maal badan ha ka soo galo haddana waa baraka la-aan gubasho iyo olol buu ka qaadaya iyo degenaasho la-aan iyo ilaahay subxaana wa tacaala xoolahaasi beenta kusoo galay iyo kuwii ay dhex galeen ay ku darsameen intaba ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka baabiyo uu ka tirtiro ciqaabyada noocaasa iyo kuwo kaloo fara badan ayay beentu sabab u noqotaa oo qofku adduunyada qofku adduunyada intuu joogaba ku dhaca qofku markuu dhinto beentii uu sheegi jiray ciqaabyo badan bay sababtaa falkadibu axadu asbaabi cadaabi alqabr beentu waxay ka mid tahay waxyaabaha keena qofka qabrigiisa in lagu cadaabo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa min xadiidi samura fii kitaabi tacbiir ru'ya laba malag baa nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi ma habeen way kaxeeyeen waxyaabo badan baa rasuulka lasoo tusay waxaa ka mid ahaa nin fadhiya nin kalena maqasuu la dul taagan yahay rasuulku wuxu uhi ninkaasi maqaska qowlalkuu kaga qabanayo ilaa qadaad ku jeexay oo sankuu kaga qabanayo ilaa qadaad ku jeexay oo ishuu kaga qabanayo ilaa qadaad ku jeexay dhinaca markuu dhammeeyo xaggan kale u wareegay xaggaa kale markuu u wareego waxaa bogsanayo sidii hore ku noqonaya dhinacii hore ee uu dildilaaciyey nebigu haddana waa kusoo noqonaya sidaasaa lagu wadayaa ilaa qiyaamuhu dhacayo qabrigiisu sidaa ugu ciqaaban yahi nabigu calayhi salaatu wasalaam malaaigta markuu weydiiyey ninkani muxuu sameeyey waxay dhaheen kaana yakdibu alkidba fatabluqu laafaaq been buu sheegi jiray beentaas waxay gaarhi jirtay jihooyin kala duwan bay u kala kici jirtay oo meelo fog bay gaarhi jirtay oo qof wariyaa t v buu ka hadlayaa been buu sheegaya intay gaadhaysa in badan qaaraday kala gaadhaysaa beentiisu ama idaacad buu ka hadlayaa war buu tabinayaa beena ama waa qof madax ah oo warkiisa la qaadqaado oo dadku ay dhegaysanayaan warkiisana ay isu dhiibdhiibayaan waa qof culimo ah oo dadku diin ay ku tuhmayaan oo ay aaminsan yihiin oo dadkii la hadlaayoo beenu sheegaaya ama ilahay buu ku been abuuranaya ama rasuulu ku been abuuranaya ama been kale oo xaqiiqadiiyo waaqaca khilaafsan buu u sheegaya sidaasaa loo ciqaabayaayoo loo jeexjeexayaa wejigiisa inta uu qabriga ku jiro oo dhan ilaa uu qiyaamuhu dhacaayo marka cadaabulqabriga inay sababu tahay beentu ayuu inoo caddeeyey nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la idhaahda beentu waa min asbaabi dukhuuli naar walciyaadu billah ilah baynu naar ka magan gelayna asbaabta naarta lagu galo mid ka mida weeyi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi calaykum bisidq fainahu maca albir wahuma fi ljanna wa iyaakum walkadib fainahu maca alfujuur wahuma fi nnaar runta waxaa la dhahdaa dhaqan ka dhigtoo laazima waayo runtu khayrka iyo wanaagay la socotaa qofkana ay ku hagtaa runta iyo wanaagga cidda laga helaana waa cid jannada gelaysa waar beentaan idinka digaya iska ilaaliya buu leeyay nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam waayo beentu waxay ku laran tahay fujuurka beentu iyada ayaa fujuur oo dembi ah waa faldembiyeed qofku markuu dembi galana haddaanu markiiba toobadkeenin ilaahay wuxuu ku ciqaabaa mid kalena inuu galo mid kalena inuu galo oo dembiyadu way isu yeedhaan oo way tarmaan beenta iyo dembiga cidda samaysaana naar bay gelayaan oy ku dambeynayaan buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ciqaabka beenta ka dhasha waxaa ka mid ah qofka beenta sheega ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka qadiyaa hanuunka ina allaha laa yahdi man huwa musrifun kadaab ilaahay ma hanuuniyo hanuunkiisa waa ka xidhaa waddada lumitaanku dabada qabsadaa qofka macaasida dhinac walba u dhex qaaday qofka beenaalaha beentu iyadoo macsiya haddana si gooni ayaa loo sheegay beentu waxay ka mid tahay saddex dembi oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inay sababaan dhowr ciqaaboo qofka aakhiro ku wada dhacaya ciqaabyada waxaa ka mid ah ilaahay inaanu xaggiisa eegin oo rabbi subxaana wa tacaala nadrata raxma eegis naxariisa ay ka dhalatay inaanu eegin rabbi subxaana wa tacaala inaanu u dembi dhaafin rabbi subxaanahu wa tacaala inuu cadaab aada iyo aada u daran addoonkaasi uu ku ciqaabo nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam halaaatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama saddex noocoo dadka ka mid ah ilaahay maalinta qiyaame la hadli maayo hadalkiisu ka xidhay rabbi subxaana wa tacaala taasuu ku ciqaabay walaa walaa yanduru ilayhim xaggoodana eegi maayo walaa yuzakiihim umana dembi dhaafayo oo ilaahay maqfiradiisu gaarhi mayso walahum cadaabun aliim cadaab wax xanuujiyaana saddexdaa wuu ku dhacaya talow saddexdaasi waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi almusbil almusbil isbaalku maanta badana waa ninka maradiisa kuraanta ka hoos mariya ka afartaa ciqaabe aada maqasheen ay ku dhacayaan walmannaan iyo qofka intuu sadaqad bixiyo ama dadka wax taro haddana ugumana sheegta walmunafiqu silcatahu bilxalifi alkaadiba ka saddexaadna waa qofka alaabta uu iibinayo ku socodsiiya dhaar beena waa laba dembiyo isa saaran horta been buu sheegayaa isagoo been sheegayaano haddana ilaahay weyneyne ilaahay subxaana wa tacaala magaciisii uu ku dhaaranaya afartaa ciqaab baa ku dhacaya muslim baa saxiixiisa ku wariyey mar kale beenaalaha mid ka mid ah ama dadka beenta sheega nooc ka mid ah ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam laba kale la raaciyo uu sheegay ciqaabkaasi inuu ku dhacayo halaaatun laa yukalimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yuzakiihim walaa yanduru ilayhim walahum cadaabun aliim saxaabiga abu dar la yidhaahda wuxuu yidhi isagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam la joogo warkiisaa maqlay khaabuu wakhasiruu man hum yaa rasuula allah kuwaasi way guuldaraysteen waanay khasaareen waayo kuwaasi rasuulka ilaahayo qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam shaykhun zaanin waa nin odaya oo da-a oo shahwaddii ay kaba yaraatay haddana zina u dhaqaaqay wax zina ku kalifayaaba ma jiro haddana zino xaggeeda u dhaqaaqay khubhi iyo xumaan ku jirtaa u geysay xumaantaasi inuu sameeyo marka waxaa lagu ciqaabay ilaahay inaanu la hadal inaanu eegin inaanu u dembi dhaafin iyo cadaab uu xanuujiyo jahanamo dhexeeda ku hela waa malikun kadaab waa nin madaxa oo ummadda u taliya haddana ummaddii beenu sheegaaya maxaa been ku kalifaya yuu ka baqanaya yuu wax ka doonaya ummaddiiba isagaa u taliya wax been ku kalifayaan jirin walihaada beentiisu beenta dadka kale way ka weyn tahay ninka madaxda ah malikun kadaab wa caa'ilu mustakbir waa ka saddexaad waa qof faqiira wuxuu ku kibraba ma haysto haddana maca daalika waa mustakbir waa iskibrinayaayo xaqa haddii loo sheego aqbali maayo khalqiga ilaahayna waa xaqiraya waa quursanaya isagana sidaasi ayaa cadaabkiisa loo adkeeyey nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay waxaa loo yaqaano beentu qofka inay xumaano kale u jiido wa iyaakum walkadib fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur qofka beenaalaa dembigiisu been qura ma noqdo intaasi oo dembi oo kale ayuu ku dhacaa oo beentu ay sabab ugu noqotaa ilaahay baa ku ciqaabo markuu beenta sheego dembiye kalena inuu ku dhaco wa ina alfujuura yahdi ila annaar dembiguna qofka wuxuu u jiidaa xagga naarta ilaahay baynu subxaana wa tacaala naarta ka magangelinaa beenta waxaa la yidhaahdaa iyadoo sideedaba kabiira min alkabaa'ir dembi dembiyada waaweyn ka mid a haddana way sii kala daran tahay been xataa gaalnimaa baa jirta oo qofku uu ku gaaloobaayo haddii waxa weeyaan uu u bareero beenta ugu darani waa alkadibu cala allah waa qofku inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku been abuurto siduu ilaahay ugu been abuuranaya shirkiguu dadka ku odhanaya waa diin oo waa tawxiid oo ilaahay baa ogolo ilaahay baa loogu dhawaadaa waxaanu ilaahay xalaalayn oo ilaahay u xaaraantimeeyey ayuu dadka ku odhanayaa waa xalaal oo ilaahay baa xalaaleeyey waxaanu ilaahay xaaraantimayn ayuu ilaahay ku been abuuranaya wuxuu odhanaya waxaasi waa xaaraan walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaal wahada xaraam litaftaruu calى اllahi اlkadib ha iska odhanina waxaasi waa xalaal waxaasina waa xaaraam idinkoo warkaa ka hayn ilaahay subxaana wa tacaala ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu idiin sheegin arrinta noocaasa caaqibadeeda iyo cidhibteeda dambe waxay noqonaysaa aliftiraau cala allah inaad noqotaan kuwo ilaahay subxaana wa tacaala ku been abuurtay ilaahay in lagu been abuurtaa waxay sababtaa maalinta qiyaame qofka wejigiisu inuu madoobaado waa calaamada qofka lagu garanaayo iyo naarta jahanama inay hoygiisa noqoto wa yowma alqiyaamati tara aladiina kadabuu cala allahi wujuuhum iswadda alaysa fi jahannama mahwan lilmutakabiriin ilaahay subxaana wa tacala wuxu uhi maalinta qiyaame waxaad dhab ahaan arki doontaa kuwii ilaahay ku been abuuran jiray oo wejiyadoodu ay yihiin kuwa madow oo astaan dadka kale lagaga garanaayo anahum kaanuu yakdibuuna calى allah ilaahay wuxuu uhi jahanama jahanam miyaanay hooy u ahayn kuwa iskibriya waxyaabaha dadka beenta ku kalifa kibirka ayaa ka mid a walihaadabaa kibirka iyo beenta xidhiir laga dhexaysiye beenta noocyada u dara waxaa ka mid ah alkadibu calى nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam qofku inuu nebiga been ka sheego oo xadiid aan nebigu aanu odhan uhaa nebigaa yidhi intuu isagu sameeyo ama mid beenalayaal hore ay sameeyeen uu sii baahiyo dadka uu sii tabiyo isagoo nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu abtirinaya qofku waxa uu odhanaya rasuulkaa yidhi wuxuu odhanaya ilaahay baa yidhi wuxuu odhanaya rasuulkaa yidhi waa inu aada iyo aad isaga hubsado wuxuu hubo mooyaane wax kale waa inaanu ilaahay u tiirin xadiid uu iska hubiyey inuu saxiix yahay oo sanad saxa nebiga lagaga soo wariyey mooyaane xadiid kale waa inaanu dadka u sheegin nebigana calayhi salaatu wasalaam waa inaanu ugu abtirin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar waa xadiid mutawaatira weeye qofka been iga sheega ay yidhaahda nebigaa sidaa yidhi aanan odhan nebigaa saa sameeye aanoon samayn isagoo arrintaasi aan ku khaldamine u kasay oo u camdiyey naar buu gelaya ha ku talagalo booskiisii naarta uu ku lahaa waa diyaarsanya ha ku talagalo naar ayuu gelaya arrinta noocaasi ku gelaya culimada qaarkood waxay yidhaahdeen qofka ogaa nebiga ugu been abuurta oo wuxuu isaguba og yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu odhan nebiga ka sheega qofkaasi waabu gaaloobayaa bay yidhaahdeen aljuwayni baa ka mid a ashaafici culimada saas yidhi waayo beenta nebiga laga sameeya la mid maaha beenta dadka kale laga sameeyo ina kadiba calaya laysa ka kadibin calaa hayri aw calaa axadin hayri beenta aniga layga sameeyaa been qof kale laga sameeyey la mid maaha buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam waayo nebiga waxyiibaa ku soo degaayey carabkiisu ilaahay wax ku sharciyeynayey ku xalaaleynay ilahay ku xaaraantimeynayey marka la idhaha nebigaa waxaa xaaraantimeeyey dadka xaaraan bay u arkayaan nebigaa xalaaleeyey nebigaa cibaadadaa sameeyey beentii bay dadku diin ka dhiganayaan beenta dadka kale laga sameeyo qof diin ka dhiganaya ma jiro laakiin ta nebiga calayhi salaatu wasalaam laga sameeyo dadku diin bay moodayaan beenta noocyada u daran waxaa ka mid a sida horeba aada u maqasheen alkadibu aladii yablugu laafaaq wayantashiru fi lanaam beenta aadka u faafta ee dad badan gaadha iyo beenta dad yar gaadha way sii kala daran yihin iyagoo labaduba dembiya ciqaabna sababu noqonaya beenta dad badan gaadhaa beenta dad yar gaadha way kasii daran tahay waayo macnuhu waxa weeyaan qofkaasi dadka uu lugooyey baa aada u tiro badan waxaan xaqiiqo ahayn uu sheegay beentu waxay sabab u noqotaa inay dad isnacaan oo colaade ay dhex marto oo ay isjaraan waxay sabab u noqotaa beentu inuu qof qof dilo ama dad inay dagaalamaan jamaacaad ama duwal ama qabaa'il inay dagaalamaan bay sabab u noqotaa beentu waxay sabab u noqotaa qof inuu murugoodo murugaan xaqiiqo ku dhisnayn waxay sabab u noqotaa qof inuu farxo marka beentu mar kastoo ay sii badato dad badan ay gaadho dembigeedu waa sii weynaanaya walihaada ninkaa qowlalada iyo sanka iyo isha la jeexayay ilaa qadaadka la gaadhsiinayay nebigu wuxuu sheegay beentiisu inay ahayd been dad badan gaadhay jihooyin badanna u kala faaftay kaana yakdibu lkidba fatablugu laafaaq beenta noocyada u dara waxaa ka mida beenta uu sheego qof madaxa oo waxaa nebigu uu ku daray saddexda ilaahay aanu la hadlahayn ee rabbi aanu eegahayn ee rabbi aanu dembi dhaafahayn ee cadaabka darani uu sugaayo malikun kadaab waa nin madaxa oo haddana been sheegaya ninka madaxdii haddii uu ummadda been u sheego ummadda naasix umaaha mid daacad u ah maaha ummadda danteeda ka talinaya wuu lugoynaya markuu idhaahdo waxaasaan idiin qabanaya aan idiin samaynaya iyadoo aanay ka dhab ahayn ama u dhahdo waxaasaa soo socda oo inoo imanaya ballanqaad ummadda marka uu siiyo wuxuu yeelanayaa sifadii munaafiqa munaafiqa sifaadkiisa maxaa ka mid a idaa xadatha kadab markuu waramo been ayuu sheegaya beentu guud ahaanba dadka waxay ku dartaa liiska munaafiqiinta nifaaqa camaliga ah oo dhaqankii munaafiqiinta ayuu yeeshay qofka been sheegaya markuu qof madaxa yahay oo soo been u geynaysaa aanay jirin ciduu ka baqanayaa ma jirto ciduu wax ka rabaa ma jirto beentiisu waa kasii ciqaab daran tahay beenta dadka kale ay sheegaan beentu markaa waa sifo aada iyo aada u liidata dhaqan baanay u noqotaa dadka qaarkood iyo balwada ay la qabsadaan qofku haddii uu doonayo inuu iska gooyana waa inuu naftiisa jihaad la galo naftiisana waa inuu xaqiiqada u sheego iyadoo horta waa inuu runta u sheego oo beenta waxaa ka dhalanaya iyo inaanu horumar adduunyo mid aakhiro midnaba aanu ku gaadhahayn adduun iyo aakhiro labadaba inuu ku sharaf dhacaayo xaqiiqada noocaasa waa inuu ogaado iimaankiisa oo dacfi ku jira dacfi uu ku jiro ayay ka dhalataa qofku waa inuu iimaankiisa uu xoogeeyo oo asbaab ziyaadat liimaan uu la yimaado nasalu اllaha subxaana wa tacaala an yarzuqana aلsidqa wاlyaqiin waan yujanibana alkadib wاshak wslى اllah عlى nabiyina mxamed wعlى alih وصaxbih wslma تsliima kaثiira